ma alla dhalinyaro lamana awoodiyo maanta faafteen ilaahayna kusoo celiyey ummadoodii ay aad iyo aad maanta ugu damaashaadayaan ee koonfur galbeed taasaan ku cadaynaya